maarayaha dekeda magaalada muqdisho mudane danjire maxamed cali nuur ameeriko ayaa maanta dekeda weyn ee caasimada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya kusoo dhoweeyey ganacsata soomaaliyeed oo dhowaan muqdisho uga qayb galay shirka iskaashiga ganacsiga maalgashiga ee soomaaliya iyo maraykanka ganacsatada soomaaliyeed ee soo booqatay dekeda muqdisho ayaa ka kala socday dekeda garacad iyo sidoo kale maraykanka kuwaasi oo kormeer socda ku sameeyey qeybaha kala duwan ee dekeda caasimada xilligaas ay ka socotay shaqo baaxad leh oo loogu adeegayay ummadda soomaaliyeed iyagoo bogaadiyii horumarka muuqda ka jira dekeda muqdisho maarayaha dekeda muqdisho mudane danjire maxamed cali nuur ameeriko ayaa sheegay inay ka go-an tahay tallaabo kasta oo lagu horumarinayo sidii dekeda muqdisho ee u noqon lahayd midda ugu wanaagsan afrika soo boqoteen walaalahay ka kala yimid maraykanka iyo waddan gudihiisa garacad kaakacyo boosaaso sharaf ay tahay ku soo dhowaada waxaad maqli jirteen xabiibi kamtuds aan dhihi jiray ani waxaan idin leeyahay walaalayaal imaada walaalayaal kaalaya muqdisho imaada soomaaliya imaada waddankii wuu nabdoonaaday waxaa ka socda ganacsi fara badan ganacsi xoog leh aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay in ganacsatada soomaaliyeed oo ku nool waddanka maraykanka ay xamal yimaadaan ganacsadii kale oo waddanka gudihiisa ganacsada iyagana ay ka qayb galaan shirkan la socday laba maalmood socday waan ku faraxsanahay saa arkaysaan degedda muqdisho way filaysaa soo sheega daayintu maxamed sheegana bishii hore waxaan naqanay degedda ugu wanaagsan east africa africa waxaan naqanay tii afraad insha tacala waxaan rajaynaynaa inaan sii fiicnaano
qaar ka mid a ganacsatada dekeda booqday ayaa dhankooda sheegay inay ku faraxsan yihiin booqashada dekeda muqdisho islamarkaana ay ka socoto shaqo baaxad leh bismillahi raxmaan raxiim farxad weyn bay noo tahay inaan soo booqannay maanta dekeda muqdisho annaga oo ka nimid maraykanka oo maad aragtay ka qayb gelaynay shir maraykanka iyo soomaaliya ganacsigooda iyo siday wax isu dhaafsan lahaayeen ee lagaga wada hadlayay oo laba cisho ka socday magaalada muqdisho wafdi ballaaran oo soomaali ah baa la socday iyo sidoo kale kambaniye maraykan ah waxaana soo diyaarisay safaaradda maraykanka safaaradda soomaalida ee maraykanka oo shaqo weyn ka qabatay sidii ay u samayn lahayd sidii wax loo kala faa'iidi lahaa ama loo xoojin lahaa strategic partnership oo u dhexeeya soomaalida soomaaliya iyo iyo maraykanka farxad bay noo tahay in ambassador america uu nagu soo dhoweeyey dekedan ay shaqada weyn ka socota oo runtii dadka soomaalida macno weyn ugu fadhida oo il dhaqaale oo weynna u ah waxaana ku faraxsannahay inay dekadu sanadkan ay noqotay kaalinta koobaad east africa oo dhan bariga africa oo dhan berberana ay kaalinta labaad noqotay waxyaabahaasina waxay tusaale u yihiin un soomaalidu waxay gacanta ku dhigaan sida degdega ay uga midho dhalinay maanta dekeda sidan bay u ekan tahay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxweynayaashii isu soo bedbedelay halkan soo gaarsiiyey ugu dambeeya madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dekeda garacad oo ay joogaan mas-uuliyiintii garacad waxaan ku faraxsanahay damiirka soomaalinimo waxaan rabaa inaan ogeysiiyo ummadda soomaaliyeed inay war xum ay iska dhaafaan waa arkaysin garacadaa joogta waa arkaysin annagaa maraykan ka imaanay soomaali waxay ku wanaagsan tahay inay waxay iyada haysato ay isku darsato waxaa sharaf noo ah inaan soo booqanno dekeddii weyneed ee muqdisho oo nagu soo dhoweeyey ambassador maareeye maxamed cali americo aad baan uga farxsan aad baan ugu mahad celinaynaa toor buu noo sameeyey dekeddaan aragnay iyo waxa lagu soo kordhiyey safarka safarkii iiga horreeyey iyo hadda waxaad mooddaa isbeddel badan baa ka muuqda runtii welina wuu ku socdaa isbeddelkaasoo dekadda wax badan baa lagu kordhinayaa lagu soo siyaadinayaa maasha allah aad baan ugu mahad celinayaa dekadda garacad iyo dekadda muqdishona waa dekad laba dekadood oo soomaali ay wada leeyihiin oo mataano ah aad baan ugu faraxsanay maanta inaan imaadno dekadda waana ka mahad celinaynaa